bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba maanta oo kale ayaad dhegeysataan dabcan qodob ayaan uga hadalnaa toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonnaa ama aan uga hadli doonnaa mooska ama muuska qofba siduu u yaqaano qiimaha lakala siisto magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan ka wareysan doonaa qaar ka mid ah ganacsatada iibisa mooska iyaga oo ka hadli doonaa qiimaha dabcan xilligan uu ka marayo suuqyada magaalada jowhar ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa maxamed khaliif oo ka mid ah ganacsatada iibisa mooska maxamed soo dhawow kuna soo dhawow barnaamijka ganacsiga ee idaacadda isnaay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah magaciiga waa maxamed ahmed xasan loo yaqaano maxamed khaliif qiimaha mooska wuxuu u joogaa qiimo iska macquula hadda macnaha suuqyada aan ku iibino waa qiimihiis hadda macquul waa berimada sugunta teersa u kala baxa sidiis banaanbo berimada saddex kun aa gadnaa suguntada laba kun laba kun iyo saddex boqol teersada waa iska laba kun waa kuwaartada waa iska kun iyo shan boqol intaasaan gadnaa hadda qiimihiis hadda aad uu macnaha oo kor hoosna dhihi karin korna aan dhihi karin waa macnaha laakiin hadda xaggoo gale markaan ka doonno beerahoo kale korow ka jiraa laakiin suuqi hadda micnaa suuqxumaa jirto suuqi waa ka hooseeya waa birimada midda waaweynka waaye suguntada midda ku xigto teersada midda ku xigto kuwaarta midda u yar waaye waa qiimihiisa saddex lamo lamiyo shan kun iyo shan u yar midka ugu xunaa mid marmar kunkun gadnaa laga yaabaa inuu micnaha suuqa markaas oo hoos jira kunkun waa la helaa laakiin hadda wax kuna la hela ma jiro qiimaha u yar kun iyo shan waa xilli ugu fiican xilligii oo ramaanka soo dhowaya oo kale macnaha waa qaaliyaa beerahan waa ka qaala suuqana waa ka qaala lakin waxay macquul dadka iibsahayan ee mooska markaas ay aad u iibsahayan xilliga ramadaanka oo kale intaasaa macnaha maya shacabka waa waa labada dhinac ma ufi beertana waa u fiican yahay ninka gadayana waa u fiican yahay inkastoo shacabka macnaha hadda oo macnaha ramadaanka wixii la yira ku iibsahayan macnaha wax ay macnaha oo bisha barakadeeda fadligeeda kali macnaha fadliga awgeed macnaha wax oo kasto ay soo galaan qofku waxay tira ay ku iibsaya markaas baahida waa taaganta maho hadda waxaan ka keenaa meesha ugu sukeeya waa shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inta udhexayso janaaladan waa tagnaa marmar qaar wallaahi waddadan caadigii laamigaan soo marnaa ilaa waddada baabuurta xamar meeshii aadilan soo marnaa anigan afgooyaan ka soo baxnaa halka waddoo la mara waddadaas lewa sugunta iyo teerso moos bukeyn waa jiraa moos sukuri waa jiraa saddex nooc le moos sideed banan mooskaan caadiga anaga cuno bukeyni iyo sukuri waa saddexdaas nooc u kala baxa moos sidiis banan laakiin kan cuno caadiga moos buuya waa layidhaha mooskan buuya waan aad u isticmaalnaa marka bukeyniga iyo sukuriga anaga waa xagga afgooy dhulkaas waa laga isticmaalaa laakiin inta saa'id ma looga isticmaala sukurigaas iyo bukeyniga qofka mooskana kagada ogyihiin macnaha kaas waa wixii ramadaanka oo kale haddii laga bukeyni laakiin markaas oo kale ramadaanka oo kale basimbuuska lagu dartaa aad ugu fiican yahay marka markaad isticmaalkiisa inuu bato laga yaaba sukuriga laakiin kan caadiga waqtigii kale kan caadiga aan isticmaalnaa walkeena jowro ka baxaa qaarkiisa bukeyniga u badnaa jowro ka baxaa xaggana waa laga keeni karaa waa yaala waa laga helaa laakiin qaabka inta loo gadayo qaab xagga loo gadayo laba nooc kala yihiin marmar ramadaanka oo kale waa laga yaaba inaan iibiyo laakiin hadda maya buyo waa caadiga aan iibiyay hadda jowro moosaan ka baxa ma dhihi karno nuurow maya marmar dad dhiga waa jiraa hadda nin la yidhaaho maxamed diirshaab moos dhigo oo xawaadlii hoosteeda ee micnaha qalimow markii la dhaafo xoogaa yar oo jiinka oo ku dhigaa waxaan mateli karo shabeelle dhex moos oo ka baxa ama jowhar oo ka baxa la dhihi kara noocaasaa ka jira hadda waana gaabta hadda sida hore ma ah wallaahi waxaa diiday dadkan qaabka xagga loogu shaqeeyo qaabka inta loo shaqeeyo ismale mafahmi ama shaqaalaha dhihin ama dad ka shaqeeya aqoonta ha dhihin warkii mafahmi xagga shaqaalaha kale isbuuca wax lagu siiyaa intana joornaat maalintii oo kaa raba mafahmta isbuuci ninka waxaa laga yaaba ninka saddex boqol laba boqol konton inuu qaato beerta ka shaqeeyo intana maalintii inuu boqol konton laba boqol qaataa laga yaaba marka qarashkaa is bixinayni waxaa kaloo ku sii dheer waxay rabtaa qalab casri in la helo juhur ma yaalo qalab casri war iskaafos ma yaalo wana omar ma yaalo haddee bato waa taree omar taree omar in micnaha oo in laga helo waa laga yaaba laakiin inta qalab cagaf oo sidoo kale oo milaha la iska rabaa oo gaariga kale jiidi kartoo kale ilaah kumase mid diiday mooska markuu dhiiqa naqadoo kale
waayahay maxamed noocyada markii laga soo tago waxtarka iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay mooska maxaad nooga sheegi kartaa badan uu leeyahay mooska maxaa dhaca waxtar badan uu leeyahay mooska waxtarkiisa waa aad u fiican yahay fitamiinkiisa waa moos fitamiin uu leeyahay ilaagus waa aragtay nooc walba oo fitamiin oo daawo ah oo moos ku jira ma jirto nuur nooc walba laga helaa waa fiiri karta hataa daawo kasto iyo nuuc daa fiirisoo nafaqa eh ama fitamiin eh oo soo qoro mooska waa ku jiraya wallah maalmaha maal halka maalin suuqa ku tashana waa nin walbo suuqaan joogo oo degmadan jowhar joogaana ku tashada ma fahamte beledii baadiyaa la iskaga yimaadaa nin walba ku xisaabtama ama beer ha ahaato ama xoolo ha ahaato ama ganacsi ahaada mar walba waxaa la isku ballamiyaa maalinta sibdiga kii lacag bixihaayo kii lacag soo doonahaayo kii wax lagu leeya ma fahamte marka ganacsigiisa aad uu fiican yahay maalinka sibdiga wallahi ani gaari aasiyaan leeyaan ku keena maskad maya maya caadi ala soo beerta si loogu soo jaro ala soo raraa may waa lagu macnaha xamaali uu leeyahay midaa soo guraayo midaa soo qaadayo midaa riseehayo miisaana lagu iibiyaa kiilaadaa lagu iibiyaa haa kiilaadkan sinta lagu iibiyaa camala lagu iibiyaa waa la saaraa kiilaadoo isagu kiilaadoo ku baxaa wax anaga oo iska ma- ganacsata oon gadno iska maamuriyayna camal maan beerta markaa tagto waa kiilaadaa ku iibsay waxaada wax allaal waxay kuu noqoto wadamada kalena saas waayo laakiin anaga kaliya haddaan nahay soomaali wadamada soomaali haddaan nahay ee aan joogno kiiladan ku iibsanaa maamuri noo godnaa micnaha xabadda intaas waayo ama kuqeyr ama qosaar nasiibka hadda kiilada saddex iyo toban kun oo shilin soomaaliya joogta waa zero point four markii horena wuxuu joogay point seven six hadda xoogaa kor ugaa ramadaana soo socdo waa xilliga xilliga ka dambeeya oo kor u sii aadaya wallaahi xilligii roobka waxaan micnaha meel aan ku keenna male waddamahayna moo xilliga rooboo kale culays oo galaa mar wiigaan ku keennaa mar cagafaa laga soo saaray beerta oo kasoo iibsataa cagaf ama kasoo kasoo kiraysanay inta oo mille oo aa keeni karta ma wax kaloo soco karo keeni kara male ha waa dhice marka suuqa markoo kale suuqa oo lahayn waa la waa la fadhiha xoolaha la siiha saddex ba afar ba afar baaldi shan baaldi camal oo moos maarshaa ka baxayso micnaha kuleelka markuu zaa'id yahana waa kuleelka sidiisa banaan kuleelka karkariyo xilliyada kuleelka zaa'id u bislaada halaawiisaana badan xilliga qabowga uu fiican yahay marka halaayo markaas waa ali karaa micnaha wallaahi isbuuc ka badan halka caas isbuuc ka badan ma ali karo hadduu aallo waa isbedelaa waa tayadiisa waa yaraahe xabaddii soo ahayo micnaha ewel ma ahaahayo waa miiqa gelaayo waa dheraa noocaasuu noqonaa micnaha in la bixi wallaahi ugu yaraan shan iyo toban sano aa iibino alxamdulilah waa waxba naga hadlaysan male
magacayga waa daahir cabdu maxamed waxaan mooskan haddii aan kaaga tafaasiil ka bixiyo ni wuxuu ka yimaadaa horta afgooye iyo balcad qayb ka timaadana waa jirtaa janaala markii culays oo bato oo waqti waqti xilliyada roobka niw hadda waddooyinka say u furmayn hadda oo xilligan jilaalka lagu jiro waa xoogaa waa ciimaya leannahu waddadiia laakiin markii roobka uu yimaado ama fatahaade ay soo baxaan qiimihiis qiimaha maanta uu joogo xataa waa kasii sare kaca leanna waxaa kallifaayo annaga shabeellaha dhex haddaan nahay balcad iyo joor inti ka dhexle waddadeeda waa aad ay u culus tahay waa ay oo dhibaato badan tahay mararka qaar xataa waxaa suurto gashay inba doon ay kallifto oo lagu soo lagu soo daabulo saasoo yacni marka aad u dhib badan yahay xiliyadaas xiliyada dasaan oo kale oo jiilaalka uu jiro laakiin xoogaa yani intii hore waxaad moodaa inuu ka uu aad ugu wanaagsan yahay saddex qaybood u kala baxaa Een, waa birimo sugunto iyo teerso teersadu waa muska aad ugu yaryar waaye oo een, matalan sidii muskan kanoo kale waaye oo hadda la goobeeyo oo noocaasa waaye laakiin birimaduna waa waad dareemi kartaa waa muus waaweyn oo muuska ugu fiican waaye Een, haddii aan qiimaha hadda uu joogo aan ka tusaale qaadano da ana horta sida dhanba sixir waxaan ugula gooyaa xamar la yidhaaho bee xamar bareys xamara la yidhaah Een, xamar meenta haddii uu malyinka joogo ninka beerta joogo wuxuu kuu reebaa ama boqol kun ama boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah baawura kuu raacaa intaas Ee, baawurka laba boqol iyo konton kiintaalkii kusoo qaada waa la miisaama geedka horta xaliyan sidiisa dhanba waa la miisaama kan beerta joogana waa soo miisaama haddii asuun miisaanayn oo baawurka lagu soo cabeeya la keena inta in la- marka la keena een, waa waa la miisaama miisaanu ku baxa sidiisa dhanba oo waa soo macal gacantiisa wata oo ushaas wataa la miisaama marka waa kala qiimo duwan yahay marka markuu sugunta ii biriman yahay suguntada waa ka raqiisan tahay intaas laakiin waa waa yaryar tahay way ka yaryar tahay birimadana way ka qaalisan tahay marka sideed boqol iyo konton sagaal boqol adiga malyan malyan iyo boqol oo ku imaana marka waa lacag adiga konton doollar lacagaha gelinaysa oo ku dhow ugu imaana mararka qaar mararka qaarna waaba ka bataaba intaasna xilliyada roobka markii baawurkuna uu ziyaado een, xamaaliga ziyaado canshuurtii dowladda tii kale oo ilaahay ogyahay xaaladeeda meel walba waa yani je- waa dareemi kartaa lagaga faallayma umaleyna waddada dhibaatada ay leedahay marka waa kaasa
maxaa faa'iida oo ka heshaa faa'iidada iyo khasaaradiisa yaa badan والله انه خساريسا بدن اكثر شيء خساريسا بدن لانه يعني قد كان وح- شيء كو الله يا معان وخضار وون تيم يعني وقت يرى لها وقت كاس دي دافتو يكو اي بخي ويسو waa way adag tahay leanno een, meesha lagu gadayana waa meel og tahay waa gobol gobolkan wuxuu ku tiirsan yahay beero fasalada qaar inaynan usoo inaa suurtagal ah dadka inaysan waxaysan inaa suurtagal ah oo dhibaato eh dhibaatada dhibaatada ugu weynaaba taas ahba leannahu wax hadday kugu daahaan wixii hadday kugu daahaan wixii hadday kugu daahaanna dhibaatay keenayan leannahu ma ma ma ma aali kari soo ma marka waa way adag tahay qofku haddii tusaalahaan adiga iska soo qaad markii xabad moose afar kun ka bixi lagu yidhaaho een, soo gad waa kugu adkaanaya waqti xilliyada qaar waa waa dhibaatada dhibaatada ugu badan oo lagala kulmo badeecadaaba intaasaaba inuu khasaare ay keento leanno xaggii uu qa- een, beertii uu qaali ka naqday baawurkii yaa qaali noqday een, waddadii yaa xuno oo uuna soo mari karin ama doonayba ay ay ku timid waa waa dhibaato aad u badan ay noqonaya marka culeys culeyskaasaa ugu badan ba culeyska ugu badana kaasa
okay mooskan oo kale goobti Ah.
see loo kala galaa nihow waa si markaas qiimaha waxaa laysu saaraa ama mid afar afar kuna laysu saaraa oo saddex xabo afar kun waaye mid yacni laba xabo eh, shan xabo toban kuna laysu saaraa markii uu jajabka naqdo waaye midka kale oo maarshaha yacni tuurin tuurin ilaa toban xabo ilaa yacni toddoba xabo siddeed xabo oo xoogaa yacni maarshaha in lays saaraa laba kun oo shilin soomaaliya yacni dadka tabar tabarta yare ay gataan noocaas waa sigana yacni wallaahi bulshadaa nagu xiran oo oo sii gada way jiraan way jiraan ayagana yani dadna gobollada ay u qaadaanba sida yani tuulooyinka sida een, eh, waxay u qaadaan shaw oo kale gambool oo kale yani maseeri oo kale madaxgisi oo kale yani intana bari biicaddo ceelbaraf miirtuuge yani ilaa dhulkaasaa loo wada qaada inta warciisa inta loo qaada yani waxay magaaladan yimaado dadaa kasii ganacsado oo yani wax kasii raadiyo faashliyaal oo yani een, matalan boqolkii boqolkii xabaa waxaa laga siinaa laba boqol iyo konton kun oo shilin soomaaliya kan birimada ah tusaale ahaan baawuruu saaraa xaguu geynaa yani waxbuu kasii raadinaa asigana oo inuu commission ka helo uun raadinaa waa dadku way isku dhex nool yihiin bulshadoo dhammaana saasa qofna jamlow wax ku keenaa qofna tafaariiquu kusii bixiya dad waxaa jira xataa magaalada gudaha kusii gado asoo bisil ina kaa qaada kaas asigoo xoogaa burdumaan oo dhiman oo ciirin camal u qaadaa kartumina lagu shubaa laakiin dad dad waxaa jira yacni oo yacni magaalada dhexdeeda jooga oo dadka magaalada kasii gado gaariyaal ina saaro subax ina ku yimaado laba boqol saddex boqol afar boqol waxbuu kaa tirsanaa oo dhowr raqam ah yani kan suguntada een, hal dhibic sideeda laga siinaa boqolkiisii wuxuu noqonaa boqol iyo siddeetan kun een, kan teersada ah waxaa laga siinaa hal dhibic saddex yani boqolkiisii wuxuu noqonaa boqol iyo soddon kun kan birimada waxaa laga siinaa la- een, laba kun iyo sideed boqol boqolkiisa wuxuu noqonaa laba boqol iyo sideetan afar boqol oo saas uu ina qaato oo yani wax kasii raadinaa marka dadka gaari gacanka ku qaadaya idinkaa u dhiiba mise ayaa gaari gacanka keysada isku isugu jiraan dad oo sha- shakhsiyaad ayaga gaarigacantooda iyo saxaaradooda wato oo wax kaa tirsado iyo shakhsiyaad shaqaale ah oo yacni joornaata ku shaqeeyo labadaba way leeyihiin wallahi nin caqabada ugu badan oo mo- oo yani caqabad ummadda een, bulshada magaaladan ku nool ee aan kala mid nahana way jirtaa caqabad gooniyana way jirtaa oo siga u khaas ah caqabada ugu u khaaska ah waxaa waa markii een, ciriiriga uu yimaado oo roobka xilliyada roobka aad ugu dhib badan yahay inta kale waa ummaddan kala mid nahay waa dhibaataan haddana bulshada wada haysato annaga mid kale yani gooni nu ah oo s- oo noo saameynaysa maaha waa waa ku dhowahay saaxiibkay mooska dhowr nooc waa mooska sidiisaba beerahu ku yimaadaa keentaaloo kusoo degtaa kadib waa la miisaamaa waa la jaraa waa la gadaa macnaha qayb waa laba kun qayb waa kun iyo shan qayb waa laba iyo shan qayb waa saddex kun halkaas birimo iyo sugunta iyo teerso u kala baxaa macnaa birim birim doobiyo iyo sugunta iyo teerso saasoo u kala baxaa macnaa mid waa birimo oo saddex la gadaa mid waa sugunto laba iyo shan midna waa iska mid dheldhex laba kun iyo kun iyo shan saasaa laga lahaa wallaahi muddo afar sano camalan aan ka shaqeeyaa mooska aan gado mar waxbana macnaa wax faa'iide hadda aan ku haysan oo aan caarifi karna male laakiin ma- nolosha maalmeedka waa laga racdeeyaa insha alla faa'iida hadda uu moos uu kasoo naga soo gasho aan sheegno micnaha diflo ama ku horumarnay ma arkin laakiin waa nolol maalmeedkii waxaas wada baraa waa hadda shaqo oo la dhihi karo micnaha oo horumaraa laga gaaraa ma aha waa khudaar ka dhaca kadib noloshaan ku maaraynaa oo kale xilliga hadda lagu jiro xilliga hadda lagu jiro micnaha bil kadib inuu kaco waa laga yaabo laakiin hadda suuq ma lahan sida hadda qiyaasa inaha maalmaha oo maalmaha jira uu suuqa furan yahay maalmaha kalena ma sida aragna waxu gadanaa laakiin qiimihiisa soonkii oo bilaabanaa micnaha sarakiciiska iyo wixiisa xilliga soonku aad u fiican yaha micnaha xabadka mooska saddex kun laba kun agaday hadda laakiin qiimo iska dhaxa wuu leeyahay laakiin sidii hadda qaali waa ma la dhihi karo hadda Ah, raqiisan gadayna haa waa sax runtaasaa u sheegtay waa moosbakey moos la kariyaa jira oo sambuuskii waxaas lagu sameeyo oo moos bukeyni la dhaho moosna waa jira mid kale oo moos sokori la dhahaa sini gaagaaban oo mooskan kale ka yar midkaan mooskaan moos janaali moos afgooya la dhahaa sigana mooskaan caadiga aan cunno waa marka waa kaasaniya haddii oo sambuuska aan lagu sameeyo maxaa dhacaya maya maya waa la shiidaa kan cabitaana iyo waxaas waa looguma talagelin bog munaasab muka haa midkan waa la shiidaa asiga qaar cabitaana laga dhigaa mid waa la shiidaa asiga sidoo kale ee, waxyaabaha laga sameeya laakiin in asiga oo la- asoo la jaraayo ama la shiidayo oo ma arkin oo sambuus wax- sambuus waxaa laga sameeya moosbukeyn laga sameeya midka sokorigana kanuu lamid yaha asiga maya moos hadda sida hadda qudaarta caqabada oo qab- ay qabaan sida roobka oo kale maalo xilliyada roobka ma baxdo Ee, khudaar idaaba sideedaba macnaha ka dhac ka dega macnaha khudaar markii la yidhaaho waa waa bisaal iyo ciiriin ciiriin lama cuno bisaalkiyaa la cuna bisaalkina beec mu- sida ad u rabto wax mugadaysa marka waqtigiis hadoo dhaafan eber waa marka caqabadaba khasaarooyin badanaa lagala kulmaa mararka qaar oo wixii kusoo gadayo wax ka raadin lahayd aba kabe marna faa'iido uu leeyahay oo midhal dhaxa hadda faa'iido la sheego male laakiin maasha allah alxamdulilah intuu ilaahay naga siiya waa helnaa
guud ahaan intaasaynu kusoo afmaraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan uga hadlaynay qiimaha mooska lagala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.